ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa maanta ururka al-shabaab kala wareegay degaano hor leh oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose ciidamadan ayaa qabsaday degmooyinka janaale iyo awdhegle iyo tuulooyin hoos yimaada mukhtaar maxamed catoosh waryaheenna ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada muqdisho degmooyinka ay la wareegeen ciidamada amisom oo garab siinaya kuwa dowladda waxaa ka mid ah awdheegle janaale iyo tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabduqaadir sheekh cali cd ayaa v o a u sheegay in weerar qorshaysan ay ku qaadeen fariisim ay shabaab ku lahaayeen gobolka shabeellada hoose deegaano badan oo gobolkaasi ka tirsanna ay shabaab kala wareegeen deegaano horle ay la wareegeen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada walaalehen amisom sida degmada janaale oo ahayd marin maxaan ku idhahdaa istraatiiji ah oo muhiim ah oo magaalo ku dhex taala siildooyinka uiimsan gobolka shabeella hoose iyo maxaan ku idhahda degmada awdegle oo ahayd degmo muhiim ah oo isku xirta beeraleyda iyo xoololeyda iyo beesha maxaan ku idhahda berize oo runtii la yaqaano oo tuulo caan ah oo qadiim ah runtii iyo tuulooyin kaloo yaryar oo intaas udhexaysa intaasoo dhan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed saaka waa berigii ilaa xalay xalay ilaa saaka waa berigeedii cagka mariyeen cabdiqaadir cd ayaa sidoo kale xusay inaysan la kulmin iska caabin xooggan inta uu socday howlgalka ay kula wareegeen deegaano gobolka shabeellada hoose ka tirsan maamulka gobolka shabeellada hoose waxay sheegeen inay u hartay oo keliya deegaano kooban oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan kuwaasi oo guddoomiyaha uu sheegay inay qorshaynayaan dhowaan inay kala wareegaan kooxda al-shabaab howlgalku waa soconaya istaagi maayo insha allah waxaan rajaynaynaa jidka isku xira gobolka baayo gobolka shabeellose in sida ugu dhacsiyaama inaan furi doono iyo baraawi ciidanka inay gaari doonaan insha allah iyo qoryooley howlgalka ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalk ay kula wareegeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose wuxuu imaanayaa xilli dhowaan deegaanka shalaambood kooxda al-shabaab ay ku weerareen guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho